salaam calaa rasuulillah ololaha nadaafadda ee degmada oo socday waayadan wuxuu ka soo bilowday biyo ka saaristii iyo ciidayntii magaalada haddana wejigan labaad wuxuu qaabilsan yahay waddooyinka iyo xaafadaha sidii qashinka looga nadiifin lahaa insha allah wejiga saddexaadna wuxuu noqonayaa caska iyo waddooyinka qashinka yaalla caska iyo waddooyinkii horey loo sameeyey oo meelaha ay wax ka khariban yihiin in dib loo nadiifiyo lana toosiyo marka insha allah ololahan wuu soconaya dadweynahana waxaan leeyahay ka qayb qaata ajar baa ka helisaan caafimaad baa ka helisaan inaad gurigiinna iyo magaaladiina hagaajisaan waa wax kolley iimaanka barkiisa weeye nadaafaddu idinkan waxaa idinka rabaa inaad ku dadaashaan meelaha kale oo yaallana waa gurigiinoo kale inaad ka qaadaan baa la rabaa adiguna kaa guriga ka soo qaadin aanad dhigin meel dayacan ilaahay ha laga cabsado ha la iska ilaaliyo qashintii laga soo qaado gurigaaga inaad dariiq dhigtid ama guri kale hor dhigtid waa arrin aad u foolxun weeye aanan iska wada gurna qashinka cid gaarana ma aruurin kadho kamana ciribtiri kadho maamulkuna ma ciribtiri kadho haddaan si wada jir ah la ysaga saarin aad iyo aad baa umahadsantihin